waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay dhallinyaradii ku dhintay qaraxii xalay fiidkii ka dhacay makhaayad jallaatada lagu iibiyo oo ku taalla agagaarka kilomitir for kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi dhallinyarada geeriyooday ayaa ka mid ahaa kuwa ugu firfircoon ee ka dhex muuqda bulshada reer muqdisho saaxiibadii aadka ugu dhowaa dhallinyaradan ayaa dareen xanuun badan ka muujiyey geerida dhallinyaradaasi cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
dabuure ku yaala gudaha isbitaalka xoogga ayaa dhammaan lagu aasay dhallinyaradii ku geeriyootay qaraxii ka dhacay maqaaxida jaladafiino aaska waxaa ka qayb gala saaxiibadii ugu dhowaa dadka iyo eheladooda dhammaan ka qaybgalayaashu way ilmeynayeen xaaladdu waxay ahayd mid muruga awaale axmed ayay gelinkii hore ee shalay iyo qaybo ka mida gelinkii dambe u ahayd maalin farxadeed wuxuuna la ballansanaa inuu la qaxweeyo saaxiibadiis oo ahaa kuwa dadka ugu dhowaa balse wax walba waa isbedeleen balse mar qura ayuu waayay sideed ka mid a saaxiibadii ugu dhowaa dadka inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto asxaabteenna ama walaalaheenna ee xalay ku geeriyooday jalaata davino waa mid itaawatay ani ahaan cawaale geeri naxdinleh dad waxyarka hore wada hadlaysiin haddana miyada aa kor tegtid kama sheekey karo cabdiqaadir inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waa ka tacsiidinayna arrintaas
daqiiqado ka hor ayay wada hadleen isaga iyo saaxiibadiis waxayna ugu yeereen inuu ku soo biiro fadhi ku sugnaayeen oo ahayd maqaaxida jaladafiina musiibadu ka dhacday balse wejiyadii qurxoonaa ee ula ballansanaa waa isbeddeshay wuxuuna u taga saaxiibadiisoo qaarkood aaban la garan karaynin jirkooda
wixii ugu horreeyay dhegay qabtaan waxaan asxaabtiiyo wada dhaawac iyo wax dhintay oo meesha aan ku kulannay aan yaabay wixii dhaawaca markaasaa soo qaadnay wixii dhimashaan markaas meel iskugu geena aan soo qaadnay wallaahi cabdiqaadir lagama sheekey karo wax meeshaas ka dhacay xalay habi madow ayay ii ahayd aniga ahaan cawaale iyo ehelada marxuumiinta meesha ku geeriyooday
gelinkii hore ee maalintaas ayuu qaar ka mid a saaxiibada uu ku waayay qaraxa ka dhaca maqaaxida jaladafiiro ay wada qadeeyeen waxayna mar kale ku ballansanaayeen inay ka wada shaahaan maqaaxida musiibadu ka dhacday wallaahi dad fiican oo waqtiyada fasaxa ee shaqaday ka nasanayaan oo kale is arka is xiriiriya ragga qaar waqtigii qadada ayaa is aragnay meel aan ku wada qaliinay waan kala tagnay shaah yaa ballansaneen salaada maqrib kadib ayaa jalaada dafiina ka ballansanaya markaan goobta u socday ee aan maraya lambaraabar ayaa qaraxii dhacay kadibna goobtii ayaa sidii ugu galay malaga sheekey kala dareenkeyga cabdiqaadir
dadka dhintay ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cabdullaahi suudaan cabdirasaaq u k suldaan cabdalla cabdullaahi cabdi jaamac oo loo yaqaana d j bishaar cali yare taataayar la dhahay asina goobta ku sugnaay ibraahim cabdiyar la dhahay asina oo saaxiiba aan ahayn iyo kuwo kale oo hadda magacoodan sheegay
ehelada dhallinyarada dhimatay qaarkood oo aan la hadlay way awoodi waayeen inay soo hor fadhiisaan muuqaal baahiyaha aan raba inaan ku waraysto daruufaha iyo murugada ay ku sugnayn darteed cabdulqaadir okey v o a muqdisho